Agaasimaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Jubbaland ayaa xaafadda Farjana gaar ahaan waaxda dalxiiska ee degmada Kismaayo ka daafuray masjid loogu magac daray Abibakar Sidiiq. Munaasabadda lagu daafurayo masjidkan cusub ayaa waxaa ka qayb galay culimmada degmada Kismaayo, guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka, dhalinyaro iyo odayaal. Agaasimaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay dhismaha Baytullah isaga oo bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan
ruuxa markuu dhinto sheekhan wuu la joogaayo saddex waxyaalood baa ka harta sadaqo jaariye ah iyo awlaad saalixe iyo cilmi uu ruuxa iska tegay oo dib loo dhigaysa sheekh saas maa saddexdaas waxyaalood oo muhiim ah runtii dee waxaa weeyaan waa sadaqo jaariye oo weligeedba maaragtay isjiraysa annaga hadda ka wasaarad ahaan dhammaan meelaha waqafyada waa loo tiro kooban yihiin diiwaangelin baana ku wadnaa meesha haddii ruuxa uu waqfo waxaa weeyaan waa baytullah waa meel magaranaysa muslimiinta oo dhan ay ka dhexayso waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan laakiin aniga waxaan kusoo kordhinayaa waan ku faraxsannahay in la raaciyo madrasada in laga bilaabo kitaabo oo shaqcali wnoo nala joogaa la raadiyo culun culunta kitaabada noocyadooda kala duwan ee culumta diinta islaamka kitaabo laga akhriyo laga bilaabo oo carruurta intay meelaha ku ciyaar lahayeen iyo dadka meelaha maqaaxi u fadhiyo udirarki ay ka faa'iidaystaan xilliyada iyada duruusta diiniga
qaar ka mid ah bulshada xaafadda farjana ee waaxda dalxiiska ee degmada kismaayo ayaa ka mahadceliyey xaafadaha ay ku yaalaan laakiinse annaga khaasatan masaajidka loo dhow haddana loo dhisay waa masaajidka hadda annaga gacanteena ay gaarayso ama lugahe micnaha meel weliba ay micnaha gacanteena ay gaarayso ha ahaato marka insha allah masaajidkaa inta dhistay oo dhistay ilaahay uu dhistay oo maama cadar khaatamada allah u sameeyo ilaahay boqorka ah jannada firdowsi allah ka waraabiyo aad bay wax noogu qabatay marka insha allah annagana waan u baxaynayna maadaama dadkii aan jaaral masjidka oo degan odayaashii ka soo qaybgelay xafladda masaajidka waxa hadda jooga waa dadkii jaaral masjidka ahaa oo u dhowow masaajidka iyo xafladda insha allah haddii ilaahay u ogolaado aakhiriya adduunba allah markaa kama habaabiyo iyadu waaliddiinta iyo wixiiba iyada sii dhalayna khayr allah ha siiyo qabfiyo hadday insha allahu cimrigeedana allah ha dheereeyo wixii dhashayna baari allah ooga dhigo insha allahu masaajidka boqolkiiba boqol waan u baahneen aad iyo aad baan ugu baahneen salaada subax aad bay noogu fogeen masaajidaha kalean aadi jirnay balse hadda masaajidkayga anigoo kor ka arkaya xaafaddiina deris ay la tahay waa mahad weyn dhismaha masjidkan cusub oo laga hirgeliyay xaafadda farjana waaxda dalxiiska ee magaalada kismaayo ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada xaafadda maadaama masaajidada kale ay ka fogaayeen xaafadda